assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadaha dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculahi shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan oo habeennimo talaadaha taariikhdan waxay ugu beegan tahay sagaal iyo tobanka abril laba kun laba iyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn barnaamijka wareegaan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona ku dhowaad ilaa iyo lix xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka wutamaada ee soomaaliya ayaa maanta ah isu diiwaangeliyay ama qaatay shahaadada markaas ay ku doonayaan ama inay ku caddeeyaan inay u tartamayaan guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenada koowaad iyo labaad iyo sidoo kalete musharaxiin kale oo dhanka sanatarada ah ee aqalka sare ee baarlamaanka ee soomaaliya wararka ugu dambeeyey guddoonka guddiga doorashooyinka heer federaal waa guddoonka doorashada golaha shacabka baarlamaanka oo markaa ka warbixinay aad maqli doontaan diiwaangelinta halka ay mareyso labada kale waxaa qayb ka noqon doona wafdi ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal ifid iyo xalinta khilaafaadka ayaa gaaray magaalada garbixare ee gobolka gado ujeedka safarkooda halkaas ay ku tageen ayaan caawa soo gubi doonaa maxkamadda sare dalkan waxay maanta bilaawday dhegeysiga dacwadda kiiska kursiga hob zeytan iyo lix oo kusoo guuleystay faad yaasin xaaji daahir dhinacyadu iska soo horjeeda doodaha ay iswadaarsadeen go-aanka maxkamadda ayaan soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona muqdisho waxaa soo gaaray inta badan siyaasiyiinta ugu miisaanka culus madaxweynayaasha maamul goboleedyada afarta ah cali guudlaab hirshabeelle oo madaxweynaha ka yahay puntland oo saciid cabdullahi deni mudasharax madaxweynaha madaxweyne qoorqoor oo galmudug ah iyo soo keentay cabdicasiis lafta gareen oo koonfur galbeed ah dhammaantood muqdisho ay ku wada sugan yihiin haddaba safarka waxaa ku qatamo iyo ujeedada halkan ay u imaadeen ayaan caawa idiin soo gudbi doonaa qodobadaasi wuxuu soo karay ayaad maqli doontaan allah u naxariistee baanbedel jaamac xiisin waxaa ah maanta lagu aasoo qabuuro ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir kadib w b xalay ay ku dishay degmadaas cabdiwahaab cabduqaadir xasan waa markaas farsamada caawa waxaa ku jira axmed cali maxamed axmed jaaja anigu cabdinaasir waan idin socodsiin ay kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka wareegan gudagelina saaxiibyaal waxaa maanta shahaadada musharaxnimo ee guddoonka golaha shacabka baqaatay ilaa iyo lix musharax kuwa oo markaa doonaya inay u tartamaan guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeen koowaad iyo labaad dhinacyadoo qaata waxaa ka mid a xildhibaan cabdulaahi cumar abshir oo abshiro loo yaqaano sidoo kale waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed cali cumar canuug waxaa kaloo ka mid ah sacdiye xaaji yaasiin samater waxaa kaloo ka mid ah maxamed cumar ciimooy waxaa kaloo ka mid ah cabdulaahi aadan maxamed axmed baraag iyo sidoo kaleente sheekh aadan madoobe oo dhammaantood qaatay mushaahadada musharaxnimo gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenada koowaad iyo labaad haddaba gudoomiyaha guddiga oo gudoomiyaha guddiga doorashada gudoon golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka warbixiyey shaqada diiwaangelinta maanta bilaabatay iyo musharaxiinta tartamaysa ee gudoomiyaha iyo ku-xigeenada koowaad iyo labaad bismillahi raxmaan raxiim maanta guddiga wuxuu bilaabay oo uu horay u galay howlihiisii shaqada maanta waxay ahayd maalintii ugu horraysay ee diiwaangelinta murashaxiinta ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay ilaa iyo lix murashax oo u kala tartamayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad wakhtiga oo cariiri nagu ahaa dartiis ayaa murashaxiin badan oo rabtay inay isdiiwaan geliso ay dib u noqdeen marka maanta ilaa intaasaan qabannay kolleyta birrita haddana meeshii baan ka sii wadaynaa ilaa laba maalin oo kaleetana waa sii wadi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan jecelnahay inaan sida ugu dhaqsaha badan aan u soo gebagabayno kadibna waxaa bilaabanaya iska jawalkii noo degsanaa oon ku soconayn insha allah waa mahadsantiin
dhinaca kale musharaxiintii markaa qaaday shahaadada musharaxnimo ayaa dhankooda dareenkooda ka hadlay ayagoona rajeeyey in markaa haddii ay guulaysaan wax badan ay bedeli doonaan marka hore alxamdulilah ilaaha qaaliga baan u mahadcelinayaa oo ilaahay nagu guuleeyey maanta inaan shahaadadii musharaxnimada aan maaragtay guddiga igu wareejiyaan anigoo nasiibkayga noqday qofkii ugu horreeyey ee shahaadada musharaxnimada lagu wareejiy aan ahay waxaan rajaynayaa in ilaahay ka dhigo mid lagu guulaysto ummadda soomaaliyeed kheyr ugu jiro ilahay ka dhigaan rajaynayaa runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada doorashada doorashooyinka oo runtii aad u dadaalay ilaa shalay iyadoo duruuf adag iska jiraan hawshaas waday waxaan u mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa doorashada ay noqoto mid ummadda soomaaliyeed ku aflaxdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin war badan hadda ma jiro keliya waxaan rabay inaan shahaadadii qaatay oo barnaamijkan si fiican u socdo intaas rabay inaan u sheego waxaan rajaynayna doorasho nabad ku dhammaata in ilaahay nooga dhigo doorashada asalaamu calaykum waraxmatullahi alxamdulilah sana lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayh wasalama maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo toban bishii abriil labada kun laba iyo labaatanka waxaana halkan uu imid ee aan keenay dukumiintigii lisu diray oo lisigarabay in ay soo buuxiyaan musharaxiinta anigoo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka kow iyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana halkan la imid dukumiintigii lay diray guddigii ayaan u geeyey way iga qadloodeen waxayna isoo guddoonsiiyeen shahaadadii aan ku tartami lahaay hadduu alhawadalo ogolaado oo ugula tartami lahaa golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gudoomiye ku-xigeenkiisa koowaad waxaana rajaynayaa hadduu alahawadalo u ogolaado in arrinkaasi aan ku guulaysto allanu talab saartay ilaah baana ka tuugaynaa ma jirto cid aanan alla subxaana wa tacaala aanan ahayn iyo xildhibaanadayga sharafta leh oo ah oon ku kalsoonahay in ay hamiga i galay ee aan maanta aan is leeyahay waxbaad qaban kartaa waxbaad hogaamin kartaa waxbaad ka bedeli kartaa in maanta meelihii liskaga qaqabsi jiray oo dhan xoogaa hakatyada si loo fuliyo harcigii sharciga allah waa sharciga kitaabka munasalka ah laakiin waxa aan raba waxay tahay in aan maanta wax ka qabto si aanan isaga hor imaanin in lagu dul shaqeeyo dastuurka iyo xeerhoosaadka baarlamaanka iyo xeerarka kale ee u degsanba haddii aanu ku dul shaqayno intaasi ma jirayso wax la yidhaahdo isqabsi iyo iska hor imaad dastuurka waa heshiis bulsho waaye waa wax lagu heshii waaye xeer hoosaadka baarlamaanka waa sidaasoo kale wax la heshiiye lagu heshiiyi waaye ee la qoray ee lawada saxiixa waaye wax walboo lagu shaqaynayana halkaas ay ku dhan yihiin oo baarlamaan weynaha uu ka shaqaynaya saas darteed waxaan leeyahay ku celcelinaya waxay tahay maadaama khibrad aan u leeyahay inta aan dhex fadhiya baarlamaan weynaha aan ogahay waxyaabaha qaarkood oo xoogaa isqabqabsiga yimaado shuruucda ahay iyo xeer hoosaadka ahayba in waxyaabahaasi oo kaleenta aan laisaga hor imaanin oo aan rabo inaan ku dadaalo arrimahaasi si loogu gudbi lahaa waxaan kaleentoon leeyahay haddii arrintan alhay uu guuleeyo waxyaabihii baarlamaanka baahidiisa ahayd haddii ay ahay lahayd gunooyinkii guddiga haddii ay lahayd xaggoodii macnaha horumarineed ee caafimaadka daryeelkoodii wax weliba waxaan leeyahay in aan la raadiyo ayaan ku talagalsanahay alan ha ii fududeeyo waxaanna rajaynayaa hadduu alaha wadala ogolaado anigoo ku kalsoon alla subxaana wa tacaala inuu garab igu siiyo guul igu siiyo iyo baarlamaanka weynahayga ma ahi nin maanta ka socda faction ee la leeyahay hebelaa wato iyo hebelaa wato iyo urur hebelaa wato iyo saas hebelaa wato alla subxaana wa tacaala ay wata dadkaygaan ku kalsoonahay xildhibaanadaygaan ku kalsoonahay alihii subxaana wa tacaala ayaan ku kalsoonahay cidan maanta la leeyahay ma ihi nin maanta leeyahay butoriyo xasaad dhinacaasa waxaasaa kaa dambeeyo allah iga dambeeya allah garabkayga ah allan tala saartay iyo baarlamaankii weynahayga intaas ayaana rabaa hadduu allah wadul golaado in garab leegu siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si fiican maadaama aan horey una u ahaa xildhibaan hore marka aad iyo aad ayay ii soo dhoweeyeen si fiican ayayna noogu soo baxday shahaadaydayna waa soo qaatay aad iyo aad waana mahadsantihi
xilka gudoomiya habeenka koowaad ee golaha shacabka ayaad ku sharxan tahay maxaa kugu dhaliyay maxaa isleedaha wax ka bedel haddaa ku guulaysatay wallaahi horta waa salaamaya shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay rabadaano mubaarak aniga waxaa igu dhaliyey waxaan ahaa xildhibaanadii hore golihii shacabka oo aan ku jiray ayaan ogahay baahiyaal badan iyo brobleemo badan oo meesha ka soo dhex qabsaday marka waxaan aaminsanahay inuu u baahan yahay matalaad dhabah wuxuu u baahan yahay qof ilaaliya shuruucda u degsan waxyaalihii badnaa oo naga baaqday oo aanu ka shaqayn weynana inaan isku talagarayna inaan ka shaqeeyo anu aan diyaar u ahay sidaas ayaa igu kaliftay inaan usoo istaago waayahay rajadaad leedahay iyo dareenka dadka markaa soo shaqaad kadib
wallaahi isma soo sharxeen haddaanan rajo fiican aanan filayn waa marka koowaad midda labaadna soomaaliya oo dhan iyo xildhibaanadeyda kolliiga da weli caada waxaan ka codsanayaa in badanna waa ka arkay inay codkooda i siiyaan anigana waxaan rajaynayaa insha allah inaan noqdo qof ku guulaysta meeshaas bismi llahi raxim alxamdulilah rabbi alcaalamiin mar kale iyo rabadaan kariim anigoo xildhibaan cabdulaahi cumar abshir oo ku magac dheer abshirow ahna wasiir ku-xeenka wasaaradda kalluumaysiga ee khayraadka badda dowladda federaalka soomaaliyeed maanta waxaa farxaddii ah inaan qaato shahaadadii musharaxnimada gudoomiye ku-xeen koowaad ee golaha shacabka isla markaasna aan buuxiyey dhammaan shuruudihii laga rabay qofka musharax oo ah guddoomiyaha iyo labadiis ku xogeen marka marka aan buuxshay kadib musharaxnimadii ama shuruudihii gudoomiye ku-xeen koowaad ee golaha shacabka waxaa noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee qaata shahaadada gaar ahaan gudoomiye ku-xeenka labaad ee golaha shacabka way jiraan xildhibaano kale oo u tartamaya guddoomiyaha iyo gudoomiye ku-xeen koowaad oo shahaado qaatay laakiin xilkan ama jagadan gudoomiye ku-xeenka labaad golaha shacabka waxaa noqda maanta qofkii ugu horreeyey ee shuruudaha buuxiyey waxaan kaloo rajeynaa xildhibaanada ay la tartami doonaan iyagana inay soo buuxin doonaan ilaa berri ilaa berri dambo inta wakhtigu ka dhammaanin waxaan marka rabaa inaan xildhibaanada soomaaliyeed ka codsado inay codkooda siiyaan waxaanan u ballanqaadi doonaa inaan isbeddel ku sameeyo sida aad ka warqabteen waddankan marxalad adugu ku jira wuxuu u baahan yahay isbeddel isbeddelkana waxaa keeni karo waxaa weeyaan xildhibaanada golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka dhabeeya inay markay dooranayaan guddoonka iyo madaxda kale ee la dooran doonaba inay shacabka u doortaan qofka ugu habboon ee waddanka hoggaamin kara marka anigana waxaan noqon doonaa ama aan ka mid ahay xildhibaanada isbeddelka raba inay ku sameeyaan golaha shacabka sanadkaanna muujiyey kartidooda iyo aqoontooda xildhibaanada soomaaliyeed tanna waxaan rajaynaya inay codkooda isiin doonaan markay isiiyaan kadibna oo ilaahay ugu guuleeyo xilkaanna qodobadii shirkeyga hore aan ku soo qaatay iyo khudbadda aan ka horjeedi doono baarlamaanka aan ku xusi doonaa waxyaalaha aan qaban doono ugu horrayso in baarlamaanka isbeddel lagu sameeyo la dhiso aqoonta baarlamaanka doodihiisa baarlamaanka la dhiso soo jeedinada ama mooshinada baarlamaanka lagu toosinayana in kor loo qaado uu noqdo baarlamaan baarlamaan xor ka ah xukuumadda baarlamaan xor ka ah hay-adaha kale ee dowladda ee fulinta ama garsoorka hay-ad madax bannaan inuu baarlamaanka noqdo xildhibaankan uu noqdo xildhibaan xasaanad leh haybad leh awood u leh inuu muujiyo kartidiisa iyo doodihiisa iyo haddaan ku guulaysto xilkan gudoomiye ku-xigeenka labaad golaha shacabka waxaan ballanqaadaa xildhibaanka inuu xuquuqdiisa oo dhammaystiran qaadan doono maadaama sagaal sano ka badan aan xildhibaan ahay aana ogahay duruufaha xildhibaanka uu ku nool yahay marka waxaan rajaynaha in xildhibaanada golaha shacabka codkooda ay siiyaan si aan isbeddelkaas u muujiyo aadaa umaadsantiin wabilahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dareenkaygu waa runtii dareen aad u sarreeya waxaan aad ugu faraxsanahay oo ilaahayna aan weydiisanayaa in shahaadada maanta uu guddoonsiiyey guddiga doorashada ee guddoonka golaha shacbiga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in ay noqoto mid loogu adeego guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan baarlamaanka soomaaliyeed haddii aan ku guulaysto shahaadada maanta la isiiyey ee aan ka codsaday golaha shacbiga inay codkooda iigu deeqaan waxaan horeyna u ballanqaaday haddana mar labaad aan ballanqaadi doonaa insha allahu inaan si dhab ah oo daacad ah intikaraankaygaan ugu shaqayn doono ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan baarlamaanka wax allaale wixii shuruud ah waxaan u jeedaa shuruucda waddanka oo ugu horeeyo dastuurka qabayada ah dhammaystirkiisa iyo wax kasta oo ku saabsan dib u dhiska iyo dib u hagaajinta shuruucda dalka inaan ka shaqayn doono anigoo la kaashanaya dhammaan baarlamaanka soomaaliyeed iyo inta waxgarata aadna waa ugu faraxsanahay in shahaadadii kama dambaysta ahayd maanta la ii guddoonsiiyo dabcan jarta inimayla raayaysu musharaxiin badan tartamo hayaan qofka ilaahay calafyamayla raayaysu yaa qaadado doona laakiin ana ku talagalkay wali waa haddii ana nagada qofka ka guulaysidow wal alla walaayo karaanka e oo nidaamka wadanka yaarayna iyan ogoliyo inaanan ka shaqeeya wadanka barlamaankana ana ka weela barlamaan xayi eh oo nool oo ummadda soomaaliyeedna anka adeega mayla raayaysa cadaalad iyo dhab iyo garasho eh oo waxyaalaha jaro oo geeka dhaliilaha dhinaca mayla raayayso barlamaanka ee laku tirsado haayona mayla raayo wali ka dadaali doona isunagada inisu tusaale nagada barlamaanada dambe oo la era barlamaankii kow iyo tobnaad ayaa jidkaha ka ridii waxyaalihii qaldanaayey ini la era doona insha allah
habihii dambe ee barnaamijka ayaan isa soo gaarin saxbaan maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta u fadhiistay dhegeysiga dacwadda kursiga hob zeytin lix uu hore ugu soo guulaystay faad yaasin xaajdaara taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo waxaana ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baasho yuusuf axmed maanta maxkamadda ka sheegay in dhinacyadu ay dhoodo ay soo bandhigeen qaranka u doodaya faad yaasin xaaji daahir ayaa soo dhigay dacwadda markaa kursigaasi iyo dooda ku saabsan in guddiga doorashooyinka federaal ee fiid aysan xaq u lahayn inay hor istaagaan halka dhinacyada kale ee kasoo horjeedinaya qudhowdu ee dood taa la mid ah ee meesha ay keeneen ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashidiis axmed ayaa waxa uu sheegay in go-aan qaraarah ay kasoo saari doonaan arrintaas dhinaca kale maanta muqdisho waxaa soo gaaray madaxweynaha maamulka puntland said cabdulaahi deni oo ah musharax madaxweyne ee xilka ugu sareeya ee soomaaliya waxaa garoonka diyaadaha idaacadda ee muqdisho kusoo dhaweeya xildhibaanan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulanka masoo dhimin kadib afhayeenka ah madaxweynaha jaamac cabdibaraani oo garoonka v i b da muqdisho kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey safarka madaxweyne saciid cabdulaahi deni ee muqdisho cabdilaahi deni iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu qayb ka yahay gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowladda puntland iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkan maanta soo gaaray muqdisho waxaa dabcan ku soo dhoweeyey sidaad la socoteenba mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee qaybaha kala duwan ee golayaasha xildhibaanada cusub ee baarlamanka labada aqal iyo qaybahooda kala duwan dhammaan waxay ahayd munaasabad soo dhoweyn oo qurux badan waxaan runtii aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ee muqdisho loogu soo dhoweeyey waa safar taariikhi ah waa safar soomaaliyana u ah ee samatabixin maadaama eh, madaxweynaha eh, Puntland eh, Siciid Cabdilaahi Deni uu yahay musharax madaxweynaha Soomaaliya qorshayaal badan ayaa jiri doona oo dabcan iyo bandhig weyn iyo shaqooyinkiisa iyo aragtiyaha iyo siyaasiga ah oo dabcan aanu gadaal idigala wadaagi doonno oo warbaahinta aan mar walba si joogta ah aanu wada xiriiri doonno waxaan idinga mahad celinaynaa intii aanu soo daahnay iyo sidii aad noo sugteen waxaan idinga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ee aad dalkiina iyo dadkiina u haysaan sida hagar la'aanta ee wiilasha iyo gabdhaha ee weriyaasha ay had iyo jeer u taagan yihiin qoraxda inay shaqeeyaan maadaama aanu weriye ahay dabeecaddaasna aad baan u fahansanahay Een, ujeedka safarkuna waxa uu la xiriiraa ee, hayaanka ee, soomaaliya dhismaha dowladnimo soomaaliya oo ka qurux badan midda maanta jirta Een, waxyaabaha kale ee ku xeerana dabcan gadaal baan idiga soo sheegaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihin waxaan ugu talagalnay inaanan idigu hadlayn muuqaallo keliya ee ugu yaraan aad heshaan xog Een, wafdiga madaxweynaha waxaa qayb ka ah golayaasha kala duwan ee dowladda puntland iyo sidaan hore u sheegayba gudoomiyaha een, golaha wakiilada dowladda puntland mudane cabdirashiid yuusuf jibriil cawn Een, waxa ay muujinaysaa culayskeeda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer puntland ee la socday Een, sida ay reer puntland ay ugu taagan yihiin mar walba badbaadinta dhismaha dowladnimada soomaaliya muqdisho iyo dadka jooga iyo guud ahaan dadka soomaaliyeedba waa u mahad celinaynaa Een, waa safar taariikhi ah, saan hore u sheegay si gaara waxaan mar kale ugu mahad celinaya warbaahinta oo wada xiriiri doonaa oo wada shaqayn doonaa waxaan rajaynayaa inaynu wada jir u samayno soomaaliya ka qurux badan midda maanta haysanno waa mahadsantiin
dhinaca kalena ee madaxweynayaasha maamulada galmudug koonfur galbeed ayaa dhankooda soo gaaray muqdisho waxaana markaa ayagana garoonka kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin kala duwan oo xildhibaanada labada qayb baarlamaanka soomaaliya ka mid ah wafdi ka socda guddiyada doorashooyinka ee federaalka ee fed iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka ayaa maanta gaaray magaalada galbahaare ee gobolka gedo halkaas oo ay sheegeen inay u tageen in dheenta iyo kormeeridda xaaladaha amniga iyo in lagu qabanayo doorashada lix iyo toban kursi maadaama kursiga ama lix iyo toban kursi ee gudoomiyaha guddiga fidna uu ku sugan yahay magaalada kismaayo halkaas uu kaga gudbi doono magaalada ceelwaaq waxaana loo wareejiyay halkaa in lagu qabto hase yeeshee gudoomiye ku-xigeenka guddiga waa xalinta khilaafaadka doorashooyinka warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay safarkooda ay u tageen magaalada garbaharey
in madaxda sharafta leh inagu soo dhoweystay magaalada ugu horeeya gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa iyo gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyeyaasha ururada bulshada ee qaybahooda kala duwan iyo shacabka iyo hay-adaha amniga iyo meediyaha intii nagu soo dhoweysayba kulligiin waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan magaaladan ku nimid in, eh, guddi ka kooban guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga fiid ee hirgelinta doorashooyinka heer federaal guddiyadaasoo u yimaadeen fulinta deegaan doorashadii labaad ee heshiiskii septembar ama septembar ee lagu heshiiyey heshiiskaasi oo dhigayey in lagu qabto koob iyo toban deegaan doorasho sidaa og tahayna ilaa hadeertaan la qabtay oo ama laga qabtay ilaa toban deegaan doorasho meesha harsanna ay tahay maanta in ah, deegaan doorashada garbaharey oo ku qoran heshiiskii toddobiyo tobankii setembar In, ah, iyo sidoo kale gobolka banaadir ayaa labaiyo toban ku ah ee koob iyo toban and, eh, ha, toban deegaan doorashadooda ay tahay magaalooyinka ka baxsan magaalada muqdisho iyo magaalada muqdisho oo koob iyo toban ku eed marka intii kaleo dhan waa lagu wada qabtay oo deegaan do- oo dowlad goboleed kasta laba deegaan doorashaa lagu qabtay marka laga reebo in deegaan dob- dowla- eh, deelaan- eh, dowlad goboleedka jubbaland oo lagu qabtay magaalada kismaayo oo keliya in, eh, sidoo kalena war laga soo celiyey in qabashadii lagu qaba lahaa magaalada garbaharey annaga haddaan nahay guddiyadeena maanta in waxaan u nimid meeshan inaan marka ugu horeysa aan aragno xaaladda magaalada sida ay tahay in jawiga doorashada lagu qabanayo goobaha loo diyaariyey iyo deegaan doorashada sida ay xaaladda ay ku dhici karto doorashadaas inaan qiimeyno marka hore kadibna sidii loo fuli lahaa iyo wixii laga qaban lahaa aan ka tashanno go'aan rasmiyan ay guddigan ay ka soo saaraan hadduu alla idmo marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay guul noogu dhammaan doonto shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay in ah, mar walbaba qalbigiina khayr u sheega insha allah waxayna noqon doontaa heshiiskii septembar wixii lagu heshiiyey ayaan fuli doona wabilahi towfiiq wasalamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan caawa barnaamijka wareegi wararka afar labaatanka saacraad ah dalsan magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystaha waa nageynta barnaamijkan keysinta ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo